dhallinyarada daneeya saariimo siyaasadii ku qaybgalasha iyo weliba magaalada hargeysa lankaga waday tababar la xiriira ku qaybgalka dhinigii hogaamiyowka siyaasadda kaasoo dareero doona muddo la maalmoodee munaasabadda daafurka tababarka ayay ku qaybgaleen madaga dalada dhallinyarada somalilan esonyo iyo dhammaan dhallinyarada xankeen la dhinigii hogaamiyowka siyaasadda iyo weliba furay guddoomiyaha dalada guddoomiyaha dalada dhallinyarada somalilan ee sonyo badri xasan maxamed oo ku hadlay munaasabadda daafurka tababarka iyo weliba uuse tilmaamay muhiimadda tababarka usin ley dhallinyarada leh xanka siyaasadeed sinis kii soonyo waxay u adfadgelinisay markii xeerkii dowladaha hoose xerfodhiin in dhallinyarta dabarkii ku xidhnaa dowladaha hoose laga saaro meesha falilaahi xamdi wakhtiga ah soonyo waxay ku guulaysatay in ay dabarkaa meel dhigto waxaweeye berigaa cambain adagoo berigaa wakhtigaa xeerarkii wadanka iyo aan u galnay baarlamaanka wakhtigaa joogay waxaanu ku guulaysanana wakhtigaan dowladaha hoose ay dhallinyaro wadanka oo dhan ay qayb ka noqdaan intaa waxaa ka dambeysay baarlamaanka laftigiisa waa ogteenoo sanadkii dhaweyd waynagii dhallinyaro badan dooranay bulshada markaynu suuqa joogno sibay inoo dee markaynu dhallinyaro nahay waxbay naga aaminsan yihiin fikir waxay noo aaminsan yihiin markaynu golayaasha baarlamaanka joogno in dhallinyar uun dee mugasa muran iyo dood iyo deqaylisa aynu nahay laakiin taa wax ka bedelan inaynu la nimaadno waayo innagu waxaynu u samri karnaa markaynu dhallinyaro nahay aynu qaranka u shaqayn karnaa saacadaan qofka weyn aanu u shaqayn karin ama sacrifice aanu qof weyni oo laga yaabo inuu toddobaatan ama konton u dhaafay aanu samayn karin baynu u samri karnaa waxaa laga yaabaa wakhtigan generation sad ama inaada jiilka shanaad aynu wakhtigan iminka ku jirna casriga ah inaynu ku soo kordhin karo innovation wakhtigan aynu hayno yani waxa weye qaranka iyo dalkaba laakiin laga yaabo qofka weyn inaanu kusoo kordhin karin marka waa muhiim in golayaasha qaranka ay dhallinyaro hadday baarlamaan tahay iyo hadday deegaan tahay labadaba dhammaan guud ahaan waddanka oo dhan keliya maha caasimadda gobol iyo degmayntaba ay dhallinyartu qayb ka noqdaan dee waxaweye isbedelada iyo waxaweye inay golayaasha qaranka kusoo biraan aragtiyaha iyo fikirada qabtaanna aynu insha allahu weelayno annagana aynoo noqoto dee meel aanu ka duurno si aanu ugu advocate garayno dhallinyartu in ay golayaasha qaranka qayb weyn ku yeeshaan oo waxa weeye bulshaduna siday u fahamsantahay aanay hayni dhallinyartu ay keeni karaan isbeddel dhallinyartu resourceka waddanku leeyahay ay ka faa'iidayn karaan ay niidan karaan insha allahu aynu kala faaidaysan doono muddada labada cishaa waxaan rajaynayaa inaad u samri doontaan waxaan rajaynayaa inaad wax badanna contribute garayn doontaan waxaan sidoo kale fasilitatorkana isagana ka rajaynayaa insha allahu nawdkaa iyo fikiradaad haysaan in insha allahu isna aanu si fiican uu qayb uga noqon doono hadhow toolana aanu maxsuul wanaagsan ka rajaynan inuu ka soo baxo kulankeenan haddaan tusaale yaroo kale ku noqdo wakhtigii doorashadii hore ee labadii kun koo laaankii barkad oo kale aad baanu berigii cambainka oo kale aanu advocacy badan la samaynay sidoo kale maayirka oo kale mooge berigaa laftigiisa cambainka soonyada qayb bay ka ahayd dhallinyarta maadaama aanu ku xidhannahay platform dhallinyartu ay ku midowday oo dhallinyartu ay leedahay tahay insha allahu haddii idinka qaar idinka mid kaa leeyihiin ama ay u qorshaynayaan inay doorashooyinkan ka mid noqdaanna dee waxa weye discussionkan ay qayb ka noqon doonaan inay ka faa'idi doonaan tababarkan waa qaban qaabaday dalada dhallinyarada somalilan ee sonyo iyo weliba uu sujeedsi iyaasadii dhallinyarada lagu garab siin lahay xirfadaha muhiimka inga dhinigii hogaamiyowka siyaasadda